barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com maxadan ujeedada uu ka hadlayo buugayga magaciisa damaqii dareen baa la dhahaa sheeko jacayla ku qoran waa qiso dhab ah buugaygu wuxuu turjumayaa marxalada dhallinyarta maxadan ay maanta joogta ay ku sugan yihiin wuxuu gudbinayaa fariin matalaysa dhallinyarta iyo caqabadaha duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga washington d c maalin khamiis ah sagaal iyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo cabdulqaadir maxamed mursal ah
waxaad barnaamijkeena ku maqli doontaan waraysi aan la yeeleenay gabar qoraa ah oo ka warramaysa buug ay uga qayb gashay bandhiga bugaagta ee laascaanood ee dhowaan lasoo gebagabeeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro boosaaso ka furay xarun ka shaqaysa sawir qaadista iyo duubista munaasadaha waxaa kalooad maqli doontaan kaalmihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweyne trump ayaa lagu soo eedeeyey laba qodob oo kale ah inuu ku tagrafalay awooddii madaxweynenimo iyo inuu horjoogsaday codsigii koongareeska ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golahu codsaday codbixinta qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ay ahayd laba boqol iyo soddon mudane oo ogolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo boqol sagaashan iyo toddoba mudane oo diiday qodobka labaad ayaa waxaa taageeray laba boqol iyo labaatan iyo sagaal mudane halka boqol sagaashan iyo sideed xubnoodna ay iyagu diideen
dhinac kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka michigan isu soo baxan ayaa ku soo beegmay isla waqtigii uu aqalka wakiiladu ugu codeynayay in madaxweynaha xilka laga qaado madaxweyne donald trump ayaa taageerayaashiisa oo xamaasadaysan u sheegay inaan u arkin in isaga xil laga qaaday arrintaasi oo sac bay ku soo dhoweeyeen dadweynihii uu la hadlayay madaxweynaha maraykanka ayaa khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolka michigan arrintaasi oo uu aad u ammaanay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana magaalada laascaanood magaalada laascaanood waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey bandhiga buugaagta iyo dhaqanka kaas oo ay ka qayb galeen qorayaal u badan dhalinyaro waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa ugbaad qadar xuseen oo ka timid magaalada jigjiga ugbaad ayaa qortay buug jacayl ah oo la dhaho damaq iyo dareen cabdikariim olol ayay uga warantay waxa uu buuggeeda ku saabsanaa
qoraayad ka mida naadiga curis waxaan ka socdaa qeybtiisa jigjiga waxaan laascaanood international book fair ahay martidii laga soo qaatay deegaanka buug damaq iyo dareen la dhaho oo buugeygi sagaaliyo tobankii oktoobar la bandhigay buuggii ugu dambeeyeyna adiga curis sanadkan daafurana ahaaban kaga qeybgelayaa laascaanood international book fair bal ka waramayn ogbaad buugga aad qortay maadaama aad ka qeybgelayso kulankani oo aad ka timid jigjiga waxyaabaha uu ka hadlayay iyo muhiimada uu lahaa maxadan ujeedada uu ka hadlayo buuggeyga magaciisa damaqii dareen baa la dhahaa sheeko jacaylaa ku qoran waa qiso dhab ah buugaygu wuxuu turjumayaa marxalada dhallinyarta maxadan ay maanta joogta ay ku sugan yihiin wuxuu gudbinayaa fariin matalaysa dhallinyarta iyo caqabadaha maxadan ay kala kulmaan mararka qaarkood jacaylka sidoo kale buugaygu wuxuu yacni matelayaa dareenka qofka uu la kulmi karo marka uu ku jiro waqtiga hadda aan ku jirno dhallinyarnimo bal waxaad ka warantaa ogbaad waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada jigjiga ee magaalada laascanood hadda ku sugan ee yimid bal ka horre deegaankii isbedelka horta waxaa xusid mudan in deegaanka uu ka dhacay isbedel aada u ballaaran oo dhinac walba leh sidoo kale waxaa xusud mudan oo aan niloobi karinin naadiga akhriska iyo qoraalka ayaa curis uu yahay naadigii u horreeyay ee deegaanka ka aas-aasma waqtigii marxaladii adkayd xaaladii qallabsanayd iyo duruufihii waqtigii ka kanaa yacni waxaan dhihi karaa waxaan ahayn dhallinyartii u babac dhigtay waqtigii aan qofna ujeedadiisa sheegi karin waqtigii uu qofna diiladiisa iyo hamigiisa una ka midho dhalin karin waxyaabaha sida weyn ay uga hadlaan dhallinyarada saameynta ku yeesha ee aada ka hortagtaan ama aad kala qayb qaadataan sidii laysaga wacyigelin lahaa caasimada dowlad deegaanka soomaalida jigjiga iyo xaafadaha ay ka kooban tahay maxay tahayna waxaa jirta in bandhigyo aan qabano waxaa jirta in cawiis masraxeedyo aan qabano sidoo kale aan qabano tartan suugaaneedyo hadda waxaa xusid mudan bishii u dambeysa hadda nofembar inaan qabanay tartanaan hore deegaanka loogu qaban oo loo qabtay hablaha hal abuurka deegaanka oo aan ugu magac darnay xaawataako sidoo kale waxaa isaguna xisud mudan tartankii aan u qabanay dugsiyada sare ee maamulka magaalada jigjiga oo loogu magac daray qamaan bulxan cawiis masraxeedkii ku arkay oo ku caashaqay bandhigii buuggii tallaabaqaad bandhigii buuggii xuriyatul qowlka hadalka madax banaanida hadalkaiyo xuritul qowlka sidoo kale bandhigii buugi damiq iyo dareen waxaan dhihi karaa kaalintayada mar walba waxaan nahay dad wacyigelinta iyo dhiirinta dhalinyarta u taagan markaad ururtihiin caqabadaha jira idinku dhaca caqabadaha idin hortaagan ooad maadaama uu dowlada deegaanku aada u ballaadhan yahay maxay tahay waxyaabaa idinka hortaagan inaad meel kasta gaadhaan horta in qofku horumar gaaro oo uu meel gaaro waxaa ka horeysa inuu dadaal sameeyo yacni anagu dadaalkii waan haynaa laakiin hadda waxa uu caqabada koowaad aan meel u gaari karlaanahay waxa weeyaan inaan nahay gebigay wada arday ma jiro ururka qof ka mida oo yacni shaqeeya ama hanti haysta maadaama oo arday aan nahay waad garan kartaa waad dareemi kartaa qofku markuu arday yahay dhibaatooyinka ugu badan haysan kara waxa weeyaan inuu lacag helo waxaan aaminsanahay fikirkii aan wax ku qabanayo inaan hayno laakiin hantidii aanaan kahaa maalgelintii iyo hantidii weli aanaan haynin laakiin insha allah waxaan rajeynayaa in aan helno maalgelintii si aan uga miro dhalino hamiga nagu jira ogbaad magaalada laascanood baad ku sugantihiin naadiyadana waad aragteen halkan ka jira bal ka waran dhalinyarada naadiyada akhriska iyo kuwa kale bulshada u dhaqdhaqaaqa markaad isbarbar dhigtaan qaabkaad u shaqaysaan waxyaabaad ku kala duwantihiin maxaa ka mid ah midda keliyaan ku dhiirinaya waxay tahay dhalinyarta in naadi la noqda maha wax weyn laakiin in bulshada wax lagu soo biiriyo oo wax la qabto wax weyn weeyaan in qofku qoraa noqdo oo uu intuu maskaxdiisa shiilo buug soo saaro aad bay u adagtahay marka waxaan dhihi karaa waxay dhalinyartu ku kala duwan yihiin magaca guud waa la wada wadaaga laakiin waxqabadka iyo howlaha ayaa lagu kala duwan yahay
su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayo magaalada laascanood oo markii kugu horreysay aad timid maxaad ku aragta ood la yaabta waa saldhigii daraawiishta waxaan aaminsanahay weli taleex ma arkin laakiin insha allah inaan soo arkaan rajeynayaa fariinta dhalinyartii deegaanka aan u diraya waxay tahay laascaanood waxaa jooga dad walaaladeena waa jigjigyadii labaad baan leeyahay waxaan rajeynayaa maanta iyo mararka loo badan inaan wada iman doono dad yacni kalgacaylkaan u hayno labalaabkiisa inoo haya waxaan leeyahay hala yimaado halasoo dalbarto hala yimaado halasoo dhiiriyo dhalinyarteena iyo dadkeena aad baan idin salaamay ogbaad qadar xuseen oo ka mid a dhallinyarada ka qayb gashay bandhigii buugaagta laascaanood islamarkaana mid ka mida buugaagteeda halkaasi kusoo bandhigta ayay ahayd waxay u waramaysay waryaheena cabdikariim olol haatanna waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii heelo laas qoray iyo fanaanka cabdinuur saalax jaas
way jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga hesay maxaan soo horay jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga hesay hakaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu i qaaday waxaan hurta seexan wayay hakaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu i qaaday waxaan hurta seexan wayay adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay anunbaa kugu hadiray ilen warba iima haysin anunbaa kugu hadray ilen warba iima haysin nasiibku hadduu hungoobo nabsigu waa hiiliyaaye haddaan kula haw yaraaday nasiibku hadduu hungoobo nabsigu waa hiiliyaaye haddaan kula haw yaraaday ubsan doontide aan habayni ubsan doontide aan habayni maxaan cidla kaaga heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halahaalayay maxaan cidla kaaga heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halahaalayay daraada maxaan halaabay irtoogle maxaan ku mooday waxaan kuugu soo iilobay daraada maxaan halaabay irtoogle maxaan ku mooday waxaan kuugu soo iilobay adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay musiimo maxaan ilaaway maxaan hibashada ku raagay musiimo maxaan ilaaway maxaan hibashada ku raagay nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula haw yaraaday nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula haw yaraaday ubsan doontide aan habayni ubsan doontide aan habayni
heeskaasi heelo las qoray oo inagu luqinayay fanaanka cabdinuur saalax jaas halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana boosaaso dhallinyaro isbahaystay ayaa xarun sawirqaadista iyo duubista xafladaha ka furatay magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa markii hore u shaqaysan jiray si keli keli ah balse hadda ku shiraakoobay xaruntan oo shaqo ay ka heli karaan dhallinyaro kale xasan maxamuud waaberi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada furay xarunta wuxuuna u waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku shaqaysta xirfadda sawirqaadista magaalada boosaaso wallaahi horta marka magaalada ahaan laga hadlayo aad bay u badan yihiin laakiin marka aan aan ka hadlayo goobtan hadda anagoo aan furnayo cusub waxaa nagu heliyay afar kale marka waxaan noqonaynaa shan qof oo dhalinyara oo dee ay midaysay kaamiradan iyo sawirqaadistan maxaa ku doorateen marka inaad eh, shantiina dhalinyarada ah oo yaqaana xirfadda sawir qaadista inaad eh, muxuu ahaye hal meel aad xafiis ka furataan oo aad eh, muxuu ahaye dadka halkaas uga shaqaysaan maxaa idinku kalifin wallaahi runaantii horta markii hore uu qofku shaqsi shaqsi u shaqaysan jiray een, carqalada badan baa waxay ka kulmeen dadka bulshada ah oo qofku marka intuu sawir qaado een, xilliyada qaar een, sawiradii ama ka lumaan ama ay u hagaajin waayo dhidka u marmi waayo qofka lambar kama qabanaysid ama waa daminaysa marka dadka baa iska niyajabay saa darteed waxaan ku fikirnay in aan furno goob xafiis ah oo sawirada u khaasa oo qofkii iyo muuqaaladii oo qofkii masalan haddii uu marka hore lambar lagu xiriiray ama qof intuu oo saaxiib qof sawir qaada ay sheegu dhahayay iminka xafiisku imanaya qof baa lagu daraya sawiradiisii haddii ay xumaadaan waa loo soo celinaya ama sawiro kale u qaadaya yacni sawiradiisii wuu hubaa mar kasta xafiiskaas ugu imanaya oo waxay kuwii marka hore kaga duwan tahay haddii qofka ama aweysde boosaaso nus milyan qof baa ku nool qofkii sawirada maalinta ka qaday heliba maysid laakiin iminka xafiiskaas si toosa ugu soo hagaagaya haddii video ay tahay iyo haddii ay sawir qaadis tahay iyo haddii ay barnaamijyo kale oo la xiriira ay tahay marka arrintaas nagu kaliftay marka laga yimaado shaqada ee xirfadda sawir qaadista oo kale eh, maxaa kale oo qabataan oo bulshada ood u qabataan Een, waxaan u qabanaa hadeer duubista xafladaha qalinjebinta oo kale Een, waxaa ka mid ah iyo aroosyada iyo weliba een, barnaamij een, marketinka oo qofka een, een, alaabtiisa aan u iibgeyno hab online ah Ee, haddaan qalinjebinta aan ku horumaro qalinjebinta marka hore een, iskoolada ama ay jaamacadu dhiganayeen xaflada inta badan waxaa qasi jiray sawirqaadayaasha oo sawirqaadayaashu aad buu badan yihiin oo ninan nin kasta qof u shaqaynaya laakiin iminka arrintaa waa bedelinay oo hab qandaraas ahaana baan goobtaa wax qalinjebis ka qaadanaynaa ka bacdi dhowr qof ilaa lix qof oo sawirqaadayaal ah baan u diraynaa sawiradaas ninba meel buu ku shaqaleeya masalan qof wuu ka qaadaya madaxda meeshaas timi ama maamulka iskoolka ha noqoto ee ardada gabdhaha ah iyo ardada wiilasha saasaan kala qaqaybinaynaa oo meeshii waxaa yaraanaya buuq iyo isdhexyaa ay marka hore sawirqaadayaashu ay kalifayeen taasaa marka yaraanaysa xirfaddan goormay idinku dhalatay marka inaad hal shirkad ku bahowdaan oo aad halkaas ku shaqaysataan idinkoo dhalinyara ah?
wallaahi horta nin kasta ee way ka dhex guuxaysay marka aduu maalin maalmaha ka mid a sanadka intixaaga la soo noqday bishii tobnaad baa nin yarka oo dhanyaro ah isu nimi marka waxaa nin balka war haddii aanu furno studio production oo sawirada u khaas ah marka hore sawirada un bay ahayd Een, wallaahi okay buu yidhi marka saddex kale nugu soo dars laba kale nugu soo darsamay oo nolol qaada kii shanaad baa wixii marka haddii mar aynu meel furayno oo kiro iyo qarash nugu socoto aynu ballaarino barnaamijkii aynu videowi iyo wixii aynu ku darno marka aduu sanadkun bay nugu dhalatay marka hore waxaa ahaydeen dhalinyaro si gooni gooni u shaqaysanayay ee hadda aad isku timaadeen oo aad shirkowdeen ee bal waxaad iga wartaa marka dhaqaalihii markaas uu qofa helayay iyo xilligan oo aad shirka noqoteen sidee meesha isku bixinaysaan marka keebaa idii faa'iido badan idinka Ee, runaanti horta kanaa noo faa'iido badan oo marka hore qofku haddii uu goonigooni u shaqaysa wax macquula inuu maalintii halka horseelay iminka laakiin way kala qaybsan tahay masalan laba qof sawirada unbay qaabilsan yihiin maalintii laba koor saddex koorso buu gelayaa saddexda koorso uu galo xoogaha waa loo dirayaa habeenka shaxaysa inta kalena akoonkaa lagu shubaya qof baa jira isna akoonki- atoon- akoontigaaya qof baa jira manager isagu wax kale aanan qabanayno xafiiska un fadhiya marka iyo qof soo videoga videoga qaabilsan runaanti horta kana faa'iido badan oo marka hore shacabkaan haysan shacab ka badan baan haynaa maadaama qofka uu ku aaminayo xafiiskan uu imanaya isagu marka hore laakiin ay qiilqiil ku jirtay taas xafiiskaa darteed ba dadku soo minhad badan in dadku ay xafiiska ay yimaadaan oo ay sawirkoodii markasta ay helayaan meel ku hubaan marka tana hadda in badan noo faa'iido badan dhaqaalaha aad ka soo aruurisaan halkaas oo aad dadka ka qaadaan oo hadhow aad eh, lacag ahaan uga qaadaan sidee u kala maaraysaan lacagaha idinsoo gala intaad eh, shaqadan ku guda jiraan maanta horta marka sawirqaadis laga hadlayo fiidubis qalab bay u baahan tahay haddii noqon lahayd gimbal haddii noqon lahayd tarabiyo haddii noqon lahayd kaamarad Ee, marka hore saddex meelooda meel qalabkaan ku celinaa meelna meeshaan u dhignaa meesha soo hartayna kirada iyo waxyaabaas kaga bixinaa waxna naga qaybsanaa marka muhiimadda adu waxaanu saarnaa qalabka iyo meeshii wax u dhigmi lahaayeen si beri ka maalin haddii ay dhaqaalyaro ugu timaadaan ku kaabi karno xirfaddan inaad dadka sawir ka qaadaan oo aad lacag uga bedelataan aad sawirtaan maxaa ku doorateen marka run ahaantii een, waxaan ku dooranay waxaa jirta een, marka laga hadlayo gudaha qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa jirta qofku markuu iskoolkii dhameeyo ama uu jaamacaddii dhameeyo een, ma helayo wax kaafinaya shaqo noloshiisa saa darteed een, iminka waxaa moodaa sanadan dambe in ay sawirqaadistu ay dhalinyaro badan ay u noqonayso hal abuur ay naftooda iyo tan faamilkooda ay ku kaabaan marka saasaan ku dooran maxaa acsim u yaallaa naga weydiiy bis kaasi waxa uu ahaa xasan maxamuud waaberi oo u waramayey wariyaha v o eda magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiyada barcelona iyo real madrid ayaa waxa ay ciyaareen kulankoodii al classico ka oo ka dhac gegada camnu stadium kuna dhammaaday goolla la'aan ciyaaryahan gert bel ayaa laga diiday gool uu dheliyey ciyaarta qaybtii dambe kadib markii ciyaaryahanka garabka bidix ka ciyaara ee real madrid treland mendi oo uu baaska goolka uu ku dheliyey gert bel uu ka helay la sheegay inuu ku jiray offside ayaa waxa ay sababtay in garsoorihii ciyaarta iyo caawihiisaba ay ku baaqaan inuu ahaa gool offside ah markii dib loo baarena la ogaaday in goolkaasi ofsaid ahaa labada kooxood ayaa hadda shan dhibcood ka sarreeya naadiga sabiya oo ku soo xigta taas oo axaddii guuldarro kala kulantay naadiga balariyaal kulanka boqoltoddobaataniysagaalaad ee labada kooxood ee real madrid iyo barcelona ayaa waxaa hore loo qorsheeyey inuu dhaco lix labaatanka oktoobar balse dib loo dhigay rabshado iyo qalalaaso ka jiray gobolka katalunya ee barcelona ay ka dhisan tahay darteed natiijada goolla-aanta ee labada kooxood ee laliigaha kulan ka tirsan dhex maro nofembar sanadkii laba kun iyo labadii wararka kale ee goosgooska dhegaysta naadiga everton ayaa rajo weyn ka qabta inay la soo saxiixato tababaraha dhowaan shaqada naadiga napoli laga eriyey ee carlo angelotti si uu u bedelo marco silva angelotti lixdan jira ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadlo tooska toosa oo dhowaantan la yeeshay farxaad musheri oo ka mid ah milkiilayaasha naadiga everton kulankaasoo dhowaan ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana la rajaynayaa in uu dhowaantan ku biiro naadiga everton liverpoolna waxa ay xaqiijisay inay la soo saxiixatay ciyaaryahanka da-da yar ee naadiga red bull salzburg garabka uga ciyaara takumi minamino minamino oo afar labaatan jira ayaa waxa uu u dheliyey naadigiisa sagaal gool kow iyo toban kulanna caawi ayuu ka ahaa labiyo labaatan kulan oo uu sabtay naadiga waddanka awstriya ka dhisan waxa uu sheegay in kubiristiisa naadiga liverpool ay ahayd riyo u rumowday isaga koobka crabo cab ama e f l cab ee dalka ingiriiska ayaa kulmo ka tirsan waxaa naadiga manchester city ay ka adkaatay naadiga oxford kulan ka tirsan koobkaasi gaar ahaan kuwarafaanalaha halka manchester unitedna ay ka badisay naadiga colchester lester city ayaa naadiga everton ka saartay koobkaasi kadib markii labada kooxood ay bareejo labaiyo laba isla dhaaf waayeen rigoorooyinsa naadiga lester ay kusoo gudubtay manchester city ayaa waxa ay samafaanalaha la ciyaari doontaa naadiga manchester united halka lester cityna ay la ciyaari doonto naadiga via liverpool ayaa gaartay faanalaha koobka club world cup oo dalka qatar ka socda kadib markii naadiga dalka mexica ka socda monterrey ay laba gool iyo gool kaga adkaatay doria ayaa guuldaro laba gool i goola waxay kala kulantay naadiga yuventus horyaalka dalkaasi talyaaniga cristiano ronaldo iyo paolo dibala ayaa labada gool u dhaliyay naadiga yuventus ay ku awoodroonaatay brescia iyo saswalona laba gool waxba naadiga saswalo ayay ku awoodroonaatay koobkaasi cafasino challenge cab ee dalka uganda ka socda ayaa waxaa la ciyaari doonaa samafaanalihiisa kulamo maanta goordhow ayay bilaabatay naadiyada kenya iyo tanzaniya waxaana labadan koox waddankii soo baxa uu usii gudbi doonaa faanalaha halka uganda iyo eritreya ay sidoo kale isna maanta dheeli doonaan natiijooyinka waxyaabaa kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaasaynu isugudbin
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii sabab kale iyo codkii hibanuura
sannadaani hayste
codkaasi fanaanada hiban nuura ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda oo idinka iman islaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa ka seexan waayo indahadi goyse